بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol aayadda boqol iyo koob iyo labaatanaad ilaa aayadda boqol iyo afartan iyo toddoba allah waxaa u ihi subxaanah wاladiina aamanuu wacamiluu الصاalixaati sanudkilhm janat tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada wacd allahi xaqa wman asdaqu min allahi qiila haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala jazaءu اliimaani wاlcamali الصaalix wa cadamu اljaza cala alamaani اlkaadiba waxa alla uu tilmaamay waxa la ysku abaal marinayo ee jannada iyo wanaaggeeda lagu helayaa inuu yahay iimaanka iyo camalka wanaagsan ee la samaynayo balse inaan la ysku abaalmarinayn yididiilooyin been ah oon camal iyo iimaan midna aanu la socon waaladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sanudkhiluhum jannaati tajri min taxtiha alanhaar laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suu-an yujza bih waxay aayaadkaasi tilmaamayaan inaan yididiilada iyo amaanida wax wanaaga aan lagu mudan ee iimaanka iyo camalka saalixa ah jannada lagu galo waxaa kaloo aayaadka ku sugan bacdu axkaami الnisaa'i wاlsra qoyska muslimka ah iyo haweenka axkaamtooda wax ka mid ah wayastaftuunaka fi الnisaa qul illaahu yuftiikum fiihina wamaa yutla calaykum fi اlkitaab aayaadkaa alla wuxuu ku tilmaamay in nebiga salى اllahu calayhi wasalam ay su-aalayaan haweenka arrinkooda iyo xuquuqdooda waxaa lagu yidhi nebi maxamed oo waxaad ku tidhaahdaa allah baa arrinkaa idiin caddaynaya waxaa kaloo idiin caddaynaya waxa qur-aanka laydinku sheegay ee laydinku tilmaamay wamaa yutlaa calaykum fi lkitaab waxaa la ishaarayaa aayaadkii mawaariidta iyo xuquuqda agoomaha ee inoo soo horreeyey suuradda bilowgeeda waxay culimmadu tilmaameen markaa qisooyinka aayaadkana ay ka warramayaan waxyaabahay ku soo degeen waxaa ka mid ah annisaa alyataama haweenka agoonta ah ayaa jaahiliyadii hore marka haweenka laga dhinto way ku xadgudbi jireen oo haweenka ay iyagu mas-uulka ka yihiin ee iyagu ay awliyaa ul umuur ama xigtada ugu dhow ay yihiin haddii gayaankooda ay yihiin oo guur u qabanayo qurux ama xoolo ay ugu xishaanna ay leeyihiin iyagaa guursan jiray sida haweenka kalena umay daryeeli jirin oo xuquuqdooda may siin jirin haddii kaloonay iyagu dan ka lahayn oo ama foolxumo ama xoolo la-aan laba mid bay samayn jireenoo inay cid kale intay u guuriyaan meherka iyo xoolaha ay ka qaataanna iyagoo ay qaataan oo aanay haweenkii xaqa u lahaa siin iyo inaanay iyaguna guursan cidna aanay u guurin ee ay dhinac walba ka cadilaan oo u diidaan dabeed marka geeridu ay soo gaadho ee ay dhintaanna dee xoolahoodii ay u tashadaan taasaa markaa loo diiday oo loo tilmaamay sidii aayaadkii horeba aynu ku soo maray dee haweenku xaqa ay leeyihiin meher iyo miiraasba in la siiyo inay waajib tahay oo aan waxa weeyaan la dulmiin waxaa kaloo ay tilmaamayaan aayaadku walmustadcafiina min alwildaan oo waxaa jaahiliyadii hore agtooda caan ka ahayd caruurta iyo dumarka dhaxalkiiyo miiraadka xaq kumay lahayn marka waxaa la tilmaamayaa iyaguna inay xaq ku leeyihiin oo xuquuqdooda in loo daryeelo ay waajib tahay waalmustadcafiina min alwildaan waxaa kaloo la amray agoonta arrinkooda inay cadaalad ugu qumaan oo aanay dulmiin waxaa kaloo aayaadka dambe ay tilmaameen ee ka bilaabmaya wa in imra'atun khaafat waxaynu soo maray wallaati takhaafuuna nushuusahunna haweenka aada ka baqanaysaan ama aada ku ogaateen santaag iyo kibir in raggoodii aanay ka amar qaadanayn oo ay caasiyayaan haweenkaas nushuuska ama santaagga iyo madaxadayga lagu ogaaday waxayna soo maray waxa lagu daweynayo oo maraaxil kala dambayso ah marka hore waano in lagu daweynayo hadday anfici weydo in furaashkii lagaga hijroonayo oo mucaamaladii furaashka laga joojinayo iyadoon guriga laga baxayn laga durkayo uunoo meel kale uu furaashka dhigan dhiganayo labadaaba haddii lasoo dhaafana garaacis edbin ah oon lafna jabinayn cadna goynayn laakiin ta'diib iyo takhwiif uuna taasayna soo martay waa marka nushuusku yahay xagga haweenka ee haweenaydii lagu ogaado inay ninkii ku madaxadaygayso oy amarkiisa ka santaagayso waxaa kaloo ina soo martay labadoodiiba hadday soo kala istaagaan oo shiqaaq iyo khilaaf adag dhexdooda dhaca labada dhinacba in waxgarad iyo xeerbeegti labadooda tol ka kala tirsan loo dirayo si ay u xalliyaan wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa haddaba halkanna waxaa ilaahay ku tilmaamay haddii nushuuska xaggii odayga ama ninka looga baqayo gabadhu hadday naashiso noqoto wixii lagu daweyn lahaa wuu ina soo maray laakiin nushuusku hadduu xagga ninka yahay oo gabadhi ay aragto ninkeedii inuu ka hanqaltaagayo ama iska kibrinayo ama aanu u soo jeedin oo uu ka sii jeedo maxaa xalku noqonayaa wa in imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraada waxay ku aragtay inuu iska sarraysiinayo oo ka kibrayo ama uu kaba sii jeedo oo aanu u soo jeedin oo meel kale uu socdo marka ilaahay waxau ihi falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wax dembi kama saara labadaa dhexdooda labadaa odayga iyo islaamtii inay dhexdooda heshiisiiyaan oo ay heshiis iyo wanaag gaadhaan wasulxu khayrun inay heshiiyaan baana khayr badan oo ka khayr badan dee inay kala tagaan oo kala dhaqaaqaan marka waxaa lagu tilmaamay heshiiskaas in gabadhu markay aragto odaygii dee inuu ka sii jeedo xuquuqday lahayd wax ka mida inay ka tanaasusho iyadoo doonaysa inay baaqi ku ahaato cismadiisa oo aanay ka hoos bixin ama aanay kala tegin oo aan u furin oo tusaale ahaan qismadii habeennimada ee ay lahayd ayaa ay ka tanaasuli kartaa oy odhan kartaa habeenkaygii waaban ka tanaasulay aan xaqa u lahaa laakiin dee reerkaaga iyo usradaada ha ka tegina hayso marka waxaa misaal loo soo qaata xadiidkii sawda binti zamca ooridii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sawda markii ay weynaatay ayaa markay ka baqatay inuu rasuulku ka tago rasuulka waxay ku tidhi yaa rasuula allah habeenkaygii iyo kalkaygii aan kugu lahaa waxaan siiyey caasha nebiguna haweenkiisa caayishuu u jeclaa waayo jacaylka dadka lagama wada simi karo waa arrin qalbi ah cid unbaa jacaylku u badan yahay taasi wax la ysku ceebsado iyo canaanna ma leh waayo ruuxu qalbiga gacantiisa kuma haysto oo laba haweene hadduu qabo suurtagal ma aha labadoodaba si siman xubbiga iyo kalgacalka qalbigu inuu noqdo wuu kala badnaan karaa markaa sawdi waxay ku tidhi rasuulkii allow habeenkaygii anuu caashaan siiyo oo caaisho u tag laakiin waxa weeyaan waxaan doonayaa inaan zawjadaada ku baaqi ahaado si aan aakhirana ooridaada u noqdo waayo dee gabadhu aakhiro haddii zawjka iyo zawjaduba ay jannadii ku kulmaan waxay u ahaataa un liaakhiri aswaajiha oo haweenaydu tusaale ahaan hadday dhowr nin soo martay kii ugu dambeeye ay ku kala dhinteen iyagoo isqabo caqdigu isu hayo kaasunbay aakhirana kulmayaan labadooduba hadday iimaan iyo janno ay ku kulmaan marka waxay tidhi si aan ooridaada aakhirana u ahaado cismadaada baaqi aan ku ahaado hay furin habeenkaygiina caashaan siiyey sidaasaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam ka aqbalay marka waxba dhibaato malo dee waa wanaaguun haddii islaantii ay weynaatay ama ay sunno goys noqotay oo caado iyo dhalmaba ay ka baxday odaygiina isagoo yaro jeejeedsanaya ay aragto inay tidhaahdo taada yarba u tago laakiin dee hay furin waa arrin saxa oo reerkuna dee uu baaqi ku ahaan karo marka falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa waa heshiiska macnaha in xuquuqdii ay lahayd wax ka mida ay haweenaydii uga tanaasusho si ninkii waxa weeyaan u joogo aanu uga tegin sidaasaana khayr badan ilaahay waxa uu tilmaamay walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa ilaahay waxa uu yihi awoodi kari maysaan haweenkii inaad ka sintaan cadligoo u cadaalad samaysaan xataa haddii aad ku dadaashaan ee ha wada leexanina oo dhinaca isku wada raacina ee kala hadha si aydaan haweenayda ka leexateen uga tegin kal mucallaqa sidii mid meel laga soo laalaadiyo dee ciriyo dhultoona aan jirin waxaa lagu masalayaa laa hiya musawaja walaa mutallaqa mid la qabo oo si wanaagsan loola dhaqmana ma aha mid laga dhaqaaqay oo si fiican loo furayna ma aha meel dhexe ayay taallaa markaasi aanay sidaa u noqon ha wada leexanina haddaba cadligan la yidhi ma kari kartaan waa maxay ila cadaaladda waa layna faree hunaaka cadlun mustataac wa cadlun gayru mustataac cadli la karayaa jira iyo cadli aan la karay cadligan aan la karayn ee walan tastatiicuu waa cadliga xubbiga qalbiga iyo jimaaca oo kalgacalka qalbiga lagama simi kara haweenka waataynu hore usoo tilmaanay nebiguba sala allahu calayhi wasalam haweenkiisa oo dhan caaishuu ugu jeclaa marka waa shaki la-aan ninka haween badan qabaa jacaylka qalbiga inaanay ka sinaanayn haweenku marka lagama simi karo oo cadaalad lagama samayn karo jacaylka qalbiga waa qodob jimaacii baa soo raacaya waayo mucaamalada furaashku waa wax qalbiga iyo maskaxda iyo maanka ka soo maaxanayo oo wax isagu gacmaha ku haysta ma aha marka dee waxa weeyaan isagoo mabiidkii samaynaya oo gurigii tegaya baa laga yaabaa haddana inaanu uba hamoonba ta kalena waxaa laga yaabaa inuu hamoodo oo wax qalbiga ka soo go-aya marka calaa kullin yacni jacaylka qalbiga iyo jimaaca kama simi karo laakiin wuxuu ka simi karaa fi alnafaqati waalsukna waalmabiid daryeelkii kale qaybtii habeennimada iyo mabiidkii guryaha uu tagaayey nafaqadii ay xaqa ugu lahaayeen iyo masruufkii sakankoodii iyo gurigoodii yacni qolo walba waxa ku habboon taa lafteeda dee culimmadu waxay yidhahdeen masruufka la qaadanayo mabiidku isaga qismada habeenku waa caadi oo waa laga simayaa laakiin xataa masaariifta dee ta toban ciyaalale iyo ta laba ciyaalalih miyay sima yihiin waa kala sarreeyaan marka waa bilmacruuf qolo walba wixii ku habboon inuu siiyaa cadli ah oo ta tobanka ana dee wixii ku filan ta labada ama saddexda ana wixii ku filan marka waa bilmacruuf marka calaa kullin walan tastatiicuu an tacdiluu waa xubbiga qalbiga iyo jimaacii laakiin wixii kale ee daryeelkii iyo nafaqaadkii iyo qaybtii iyo dee waa inuu cadaalad sameeyo cadaalad samaintana horeynuu soo tilmaano mar walba almusaawaad ma aha ee waa wadcu shay fi fii mawdici shay walba halkiisa ku habboon in la dhigo oo iminka masaariifta oo kale cadaaladeedu qolo walba wixii ku filan in la siiyo weeyi haddaanay isku tira iyo isku cadad ahayn cadligu maaha in laga simo dee ta labada iyo ta labaatanka ah cadligu qolo walba waxay mutaysteen ee ku filan waa inuu siiyo ilan tira ahaanba ma sinee ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan tawxiid ullahi fii mulkihi likulli shay ilaahay in lagu keliyeeyo wax walba inuu mulkiyo cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysaba oon cidilo lahayn lana wadaagin mulkigooda alle uu badhax tiran yahay walilaah xasriga iyo tawxiidka iyo gaaryeeliddana waxaa laga fahmayaa jaara majruurka muqadamkaah ee mubtadihiisa ka soo hormaray walilaah laa ligayri waa xasri taqdiimkaas walilaahi ma fi الsamaawaati wama fi اlأrض waxaa kaloo ku sugan aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sawaabu اdunya wاlaakhira inay dadku ku kala duwan yihiin doonista ay alle ka dalbayaan abaalmarinta adduunya iyo ta aakhiro oo dadka qaar waa kuwa hansara leh oo ilaahay adduunyaya aakhiraba weydiisanaya labadaba ilan labaduba ilaahay bay gacanta ugu jiraan wa ina lana lalaakhirata waluulaa rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar waa wanaag adduunya mid aakhira labadaba waa dalbanayaan qaarna hankoodu ma dhaafayo dhalaalka yar ee adduunye hortooda ka muuqdo aakhiraba war uma hayaane waxay u camal falayaan waa un adduunyo waa kuwa hanka liite ee hooseeya leh man kana yuriidu hawaaba addunya facinda allahi hawaabu dunya waalaakhira wa kana allahu samiican basiira ninka abaalmarinta adduunyo doonayo nicmada iyo barwaaqadeeda dee ilaahay baa wanaagga adduunyo iyo ka aakhira labadaba haye eh waa labadaba allaha haya ka dalbo oo mid keliya adduunyo uuna haisku koobin qiimo ma lehe waxaa kaloo ku sugan aayaadka almru biاlqisti wاlcadli wa arkaanu اliimaan mu'miniinta oo la amrayo inay cadaalad iyo qisti ku toosnaadaan oo ku taagnaadaan khaasatan lilxukaami waالshuhuud kuwa dadka kala xukumaya iyo kuwa marag iyo markhaatiga furaya ayaa gaar ahaan loo amray inay cadaalad ku taagnaadaan oo xaqa aanay ka leexan yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilah arkaantii iimaankee la rumaynayeyna waa la tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi wa rusulih wاlkitaabi aladi nazla clى rasuulihi wاlkitaabi aladi anzla min qabl wman ykfur biاllahi wmalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyowmi اlآakhir faqad dala dalaala baciida halkaana waxaa lagu ishaaray arkaantii iimaanka ee ay waajibka ahayd in la rumeeyo waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay almunaafiquuna wamawaaqifuhum wajazaؤuhum wاtaxdiiru minhum wاnnahyu can muwaalaati اlkaafiriin nimanka munaafiqiinta la yidhaahdo iyo mawaaqiftooda kala duwan ee liita ee ay waajibka tahay in dadku ay ka digtoonaadaan iyo cuquubada iyo cadaabka ay mutaysanayaan munaafiqiintu ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar gaalada iyagaa ka sii hooseeya xagga cadaabka iyo cuquubada ay la kulmayaan bashir اlmunaafiqiina biana lahm cadaaba alima aladiina ytakhiduuna alkafiriina awliyaءa min duni اlmu'miniin ayabtaguuna cindahum اlciza waxaa laynoo diidayaa inaynu ku sifowno sifaadka munaafiqiinta wax kamida oo muwaalaat اlkaafiriin ah waayo gaalo waxa sokeeye ka dhigtay iyo saaxiib oo soo dhowaysta uun waa munaafiqiin ee sha'niga mu'miniinta lagu yaqaanaa waa inay gaalada ka durkaan oo agtooda aanay marin ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila khidaaca iyo dhagartay dadka u dhigayaan mid ka daran baa allana u dhigay oo lagu ciqaabay wayamkuruuna wayamkuru llah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin mar kale waxaa la soo celiyey inaanay mu'miniintu gaalada sokeeye ka dhigan si aanay sifada munaafiqiintoo kale aanay ugu sifoobin ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey aayaadkan ma yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wakana allahu shaakira caliima ilaahay cadaabkiina muxuu ku falayaa waxba ku fali maayo oo ma doonayo haddaad ilaahay u mahadnaqdaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aada rumaysaan oo towxiidka ku toosnaataan allah waxau ihi subxaanah waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat camaladan wanaagsanna sameeyey sanudkhilhum waxaan u gelinaynaa baa alla uu yidhi jannaatin jannooyin jannooyinkaoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaale ayin kuwii ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligoodba ku waaraya wacd allaah usoo qadar ficil nasbiye masdarka ah oo jalaaluddiin asuyuudi waxa uu soo qadarayaa wacadahum allahu dalik arrinkaa ilaahay waa u yabaho waa u ballan qaaday xaqanna waxaad usoo qadartaa ficil nasbiya oo jalaaluddiin asuyuudi waxa uu usoo qadarayaa waxaqahu xaqaa arrinkaa ilaahay waa u dhabeeyo waa u xaqiijiyey xaqiijin wacd allah ay wacadahum allahu dalik arrinkaa ilaahay waa u yabaho waa u ballan qaaday wacd allah ilaahay ballantiisii lagu yaqaaneen baaqanayn buu u ballan qaaday xaqan ay wa xaqa daalika xaqan arrinkaana waa sugay oo waa u xaqiijiyey rabbi sugid iyo xaqiijin oo waa u dhabeeyey waman ayaa asdaqu ka run badan min allaahi alle qiilaa xagga hadalka laa axad waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah ay laa axada asdaqu min allahi qiila ruux ilaahay ka run badani ma jiro alla waxa uhi laysa ma ahaanin biamaaniyikum layse khabarkeeda waa damiir mustatira oo u noqonaya masderka laga fahmo sanudkhiluhum ee idkhaalka ah macnuhu markaa waxa weeye laysa ma ahaanin huwa idkhaalkaa jannada la gelinayaa sanudkhiluhum jannaat gelintaa jannooyinku ma ahaanin biamaaniyikum mu'miniintiiyo yididiilooyinkiina aada iska yididiilanasaan wax gelinta jannadu may ahaanin walaa amaaniyi ahlilkitaab kitaabka kuwii la siiyey yididiilooyinkoodana may ahaanin janno gelintu oo macnaha janno waxaa la ysku gelinayaa ma aha idinku waxaad ididiilataan haddaad mu'miniintii tihiin mana aha waxay ididiishaan kuwa ahlulkitaabku laakiinse waxa weeye biliimaani waalcamali asaalix oo waxaa la yidhi aayaddani waxay soo degtay markii ay doodeen ama isu faaneen muslimiinta iyo kuwa ahlulkitaabka qolo walba qolada kale u faantay ayaa waxaa soo degtay laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab oo ahlulkitaabku waxyaabaha yidhaahdeen sida rabbi inooga warramay waxaa ka mid a inay yidhaahdeen wa qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum waxay yidhaahdeen janno geliba maayo ruux yahuudi ama nasraani mooyaane taasi waa yididiilooyinkoodii beenta ahayd waa barkumataal wax daliil iyo raad leh oo sugan ma aha waa uun yididiilo waxaana ammaanida lagu tacriifiyaa waa rajaa-un kaadib maca tarki alasbaab waana guruurka oo kale waa rajo beenaad wax sabab ama camal iyadoon la samayn waxaasaan heli la yska yidhaah laakiin rajada saxda ah waa ta la xidhiidha iimaanka iyo camalka saalixa ah waa ta muuminiinta lagu sifeeyey tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca taasaa run ah waayo cabsi iyo cibaada la socota alla waxau uhi laysa ma ahaanin huwa idkhaalkaa jannada la gelinayaa biamaaniyikum ididiilooyinkiina muuminiintiay ma ahaanin walaa amaaniyi ahlilkitaabi kitaabka kuwii la siiyeyna ididiilooyinkooda ma ahaanin janno gelintu oo haddaan muxuu ahaadee man yacmal waa camal man yacmal haddaba ruuxa sameeya suu-an xumaan sameeya yujza waa lagu abaalmarin doonaa bihi xumaanta oo walaa yajidu heli maayo lahu ay linafsih naftiisana u heli maayo min duuni illaahi alla sokadii waliya wax arrinkiisa maamulo oo tawaliya iyo walaa nasiiran wax u heliya toona heli maayo waman yacmal ruuxa sameeya min asaalixaati camallada wa wanaagsan xaggooda wax ka mid ah oo min waa tabciidiyo waayo camal wanaagsan oo dhan ma samayn karo sidaa darteed baa suyuudi jalaaleynka wuxuu usoo qadarayaa shay-an min asaalixaat ruuxa sameeya wax ka mida acmaasha wanaagsan kaasoo min dakarin lab ah aw unsaa ama dhadig walxaalna camalkaa sameeya huwa isagu mu'minun uu mu'min yahay fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna aljanna horaynu usoo maray oo manta marka la ictibaariyey la tixgeliyey lafdigeedana mufrad baa loola dhaqmaa wahuwa waa damiir mufradaa u noqonaya macnaheeda jamaca ee cumuumka faa'iideynaya marka la tixgeliyana ishaare iyo damiirba jamac baa u noqonaya fa ulaa'ika waa macnaha jamaca ah fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannada oo walaa yudlamuuna laga dulmin maayo naqiira ay qadra naqiirin naqiir wax leeg oo naqiirku waa maxay laftimireeda daloolka yar ee dhabarkeeda ku yaalla intaa in leeg laga duudsii maayo waman axsanu oo yaa ka wanaagsan diinaa xagga diinta iyo daacada miman ruuxyaa ka wanaagsan kaasoo aslama u badhax tiray wajhahu wejigiisa iyo niyadiisa iyo qasadkiisaba u badhax tiray lilaahi alle walxaal huwa isagu muxsinuun uu hagaajinaya camalka iyo cibaadada oo watabaca raacay millata ibraahiima nebi ibraahim miladiisa iyo diintiisa raacay xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid waxa weeyaan toosan oo baatilka iyo shirkiga ka soo baydhaya tawxiidka iyo xaqana usoo baydhaya watakhada allah ilaahay waxa uu ka yeeshay ibraahiima nebi ibraahim alla wuxuu ka yeeshay khaliilaa miduu aada u jecel yuhuu dadka ka doortay ayaa alla ka yeeshay maanta aslama waa bimacnaa akhlasa waayo suuratulbaqara waxay nagu soo martay balaa man aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsinun falahu ajruhu cinda rabbih walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun halkaasaynu ku tilmaanay idaa aslama ida tacadat binafsiha fahiya lilkhlaas waida tacadat billaami fahiya lilinqiyaad aslama hadday nafteeda ku tallowday toos mansuubka u gaadhay u nasbido sida aslama wajhahu ilain toos bay mafcuulka ay u gaadhay biduuni waasida eh markay sidaa tahay waa ikhlaas iyo badhaxtir laakiin marka ay laam ku gudubto sida wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin waa hoggaansan iyo inqiyaad marka maanta iyadaa toos mansuubkii u gaadhaye waa bimacna alikhlaas waxaana looga jeedaa dee waxa ugu diin fiican qofka kulmiyey bayna alikhlaasi waalmutaabaca oo islaamu lwajhi lilaah waa in niyada iyo qasadka alla loo badhax tiroon cid kale loo niyoon ixsaanulcamalna waa in camalkaagu sunnaha rasuulka waafaqood rasuulka kaga dayato oonu bidco ahayn labadaa shardi markay kulmaan al ikhlaasu waalmutaabaca ayaa camalku u mutaystay in lagu magacaabo camalun saalix haddii kale saalix ma aha midkoodna kuguma filla waa inay israacaan labadaa shardi an yakuuna alcamalu khaalisan lilahi waxdah wa an yakuuna sawaaban calaa sunnati rasuuli illah watakhada allahu ibraahiima khaliila khulladu waa aclaa maqaamaati almaxaba jacaylka iyo doorashada maqaamka ugu sarreeya khullada la yidhaah iyo khaliilnimada waxaana derajadaa gaadhay uun faaza bilkhullati ibraahimu abu lanbiyaa wa muxamadu khatamu lanbiyaai walmursaliin calayhim asalaatu wassalaam ibraahim oo aabbihii ambiyada ah iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo khaatamu lanbiyaai walmursaliin sayidu waladi aadama walaa fakra ah labadooda ayaa derajatu lkhulla gaadhay khaliil raxmaan oo ibraahim halkan waa ka rabbi ku tilmaamay watakhada allahu ibraahiima khaliila nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam sida saxiixeynka ku sugan waxa uu yidhi low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila walaakina saaxibakum khaliil ullah wuxuu yidhi haddaan cid khaliil ka yeelanayo abubakar baan ka dhigan lahaa oo afdalu hadihi lummati bacda nabiyiha ummaddankii ugu mudnaa nebi moxamed dabadi kaasaa khaliilkayga noqon lahaa buu yidhi ha yeeshee saaxiibkiin waa khaliil raxmaan marka culimadu waxay kaga jawaabaan saxaabadu markay nebiga khaliil ku tilmaamayaane awsaani khaliili sida abu hurayre oo kale dee iyagaa ka yeeshay laakiin nebigu kama yeelan waa min arafihim walaysa min arafi nabiyi sala allahu alayhi wasalam marka khullada jalaaleynku waxa uu ku tacriifinayaa wuxuu odhanayaa khaliilan ay safiyan khaalisa almaxabati lah mid saafi oo jacaylkiisu alle u badhax tiran yahay oo ilaahayna si gaara u jeclaaday isna u jecel alcalaama abu ayibna fatxulbayaanka waxa uu ka soo naqlinayaa haclab inuu yidhi inamaa sumiya alkhaliilu khaliila liana maxabatahu tatakhallalu اlqalba falaa tadacu fiihi khalala ila mala'athu wuxuu yihi khaliilka waxa khaliil loogu magacaabay waayo maxabadiisaa qalbiga oo dhan dhex gelaysoon meelna dhaafay ka tegi mayso meel yar dalool ama bannaan yar ilaa way buuxinaysaa marka kor iyo kalba ninay maxaba buuxisay weeyaan khaliil oo qalbiga ay dhex gashay zajaajna waxa uu yihi macna alkhaliil aladi laysa fii maxabatihi khalal khaliil waa kaan maxabadiisu in iyo wax nuqsaan iyo goldaloolo aanay lahayn ay dhammayska tahay ay jacalahu safwata lahu wa khasahu bilkaraamaat marka watakhada allahu ibraahiima khaliila waxa uu ka yeelay mid u saafiyu si gaara u jeclaaday waxaanu ku gaar yeelay karaamaad dee waxaaba ka mida inii jaaciluka linnaasi imaama yacni waxa weeyaan ina ibraahiima kaana umma hoggaan diineed ayuu ahaa oo ummadoo dhan qudwo iyo tusaale u ah alla waxa uu yihi walilaah alla ayuunbay u sugnaadeen maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxa ku sugan wa kaana allah allana waxa uu haada yahayna weligiibana ahaa bikulli shayin shay walba muxiitankii koobay markuu ilaahay tilmaamay inuu ibraahim ka yeeshay khaliil ayaa waxaa lagu xijisiiyey walilaah waxaa layna dareensiinayaa ilaahay ibraahim ugama yeelan khaliil baahi uu qabo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waayo cir iyo dhul iyo inta udhaxaysaba isagaa mulkiya marka baahi uu u qabo ugamuu yeelan khaliil alla waxa uu ihi wayastaftuunaka wayastaftuunaka waxay ku weydiinayaa nebi moxamedow fi nnisaa'i fii sha'ni nnisaa haweenka arrinkooda ayay ku su-aalayaan istiftaaga waxaa la yidhaha waa talabu lfutya waa in jawaab laga dalbo qofku inuu wax uga jawaabo markaa nebi moxamed ayay weydiinayaan arrinka dumarka inuu uga jawaabo xukunkooda u caddeeyo qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow allaahu alle ayaa yuftiikum idinka jawaabaya oo idin bayaaminaya fiihinna ay fii sha'ni nnisaa haweenka arrinkooda iyo xaqooda ilaah baa idinka jawaabaya oo idin caddaynaya iyo wamaa shay baa idinka jawaabaya oo maada waxaad ku cadaftaa lafduljalaalaha allah idiin caddaynaya oo idinka jawaabaya wamaa iyo shay ayaa idinka jawaabaya oo idiin bayaaminaya kaasoo yutlaa laydinku akhriyaya calaykum korkiina filkitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa laydinkaga akhriyayo waxaa kaloo idiin bayaaminaya aayaadka qur'aanka ee kitaabka dhexdiisa la ydinku akhriyayo oo aayaadkii hore ee suuratu nisaa aynu ku soo maray ay ka mid yihiin fii yataama annisaa'i dhowr qowl baa ku jira waxaa ka mid a in fiihinnada hore laga bedelo oo la ydhaha qul illaahu yuftiikum fiihinna allah idinka jawaabayo oo idiin caddaynaya arrinka dumarka ka bedelo fii yataama annisaa haweenkii agoonta ahaa allaa arrinkooda idin caddaynaya oo idinka jawaabaya ama waxaad usoo qadartaa wayuftiikum oo waxaad tidhaha fii yataama annisaa ay wayuftiikum aydaa waxaa kaloo idinka jawaabaya oo idin caddaynaya allah fii yataama annisaa wayuftiikum aydaa waxaa kaloo alla idinka jawaabaya ama uu idiin bayaaminayaa fii yataama annisaa ay fi nnisaa'i alyataama haweenkii agoonta ahaa xukumkooda iyo arrinkooda allah idin caddaynaya oo waa min idaafati sifati ilaa mawsuufiha annisaau lyataama bay ahayd sifadii baa la soo hormariyey wayuftiikum ayda fii yataama annisaa waxaa kaloo alla idiin caddaynayaa arrinka haweenkii agoomaha ahaa agoon waxaa loogu magacaabay iyagoo haweena ilain annisaa waa haween waaweyn maaha habla yaryar waa biictibaari maa kunna calayhi waxay hore u ahaayeen uunbaa la cabiray laakiin imika dee agooma la odhan maayo cali bin abi aalib waa kii lahaa laa yutma bacda alixtilaam agoonnimo qaangaadhnimo kama dambayso qofku mar hadduu qaangaadhuu taabo galo dee agoonnimo waa ka baxay laakiin waxay ahaan jireen baa laga cabirayaa marka wayuftiikum aydan fii yataama annisaa waxaa kaloo alle arrinkooda idiin caddaynayaa haweenkii agoonta ahaa allaatii haweenkaasoo laa tu'tuunahunna aydaan siinayn maa kutiba wixii loo qoray ama loo faral yeelay lahunna iyaga min almahri waalmiiraas yacni haweenka wixii alla u qoray u qadaray ama u waajibiyey aydaan siinayn oo meherkii iyo dhaxalkii ah ila way duudsiiyeen oo waa dulmiyayeen wa targabuuna waxaanad jeceshihiin an tankixuuhunna ay fii an tankixuuhunna inaad guursataan haweenka agoonta ah targabu wa targabuuna culimmadu waxay yidhahdeen halkan waxaa loo soo qadarayaa fii ama can macnuhuna waa kala duwanaanayaa markaa oo ficilka ragiba hadduu ku tallaabo fii waa jacaylka hadduu ku tallaabo canna waa nacaybshaha labadabana way samayn jireen jaahiliyadii hore haweenka agoonta ah labadaba waa kula dhaqmi jireen oo hadday haweenaydu xoolo loogu xusho ama dheg iyo dhaban leedahay iyagaa guursan jiray iyagoon xaq siinayn haddii kalena way iska nici jireen oo iyagu may guursan jirin dadka kalena waa u diidi jireen ama intay cid kale u guuriyaan bay xoolaha iyagu dee ka dhici jireen oo ka qaadan jireen marka labadii macnaba si uu u suuroobo ayaa xarafkii la xadfay waxaa lasoo qadarayaa marna fii marna can macnuhuna waa kala duwanyi oo fiidu waxay noqonaysaa watargabuuna waxaanad jeceshihiin an tankixuuhunna fii an tankixuuhunna haweenkii inaad guursataan baad jeceshihiin oo waa haweenta haweenka agoonta ah haddii dhag iyo dhaban ama xoolo loogu xisho ay leeyihiin idinkaa jecel inaa guursataan ama watargabuuna waxaad necabtihiin an tankixuuhunna can an tankixuuhunna inaad guursataan baad necabtihiin lidamaamatihinna foolxumadooda ama xoolo la-aantooda ayaad u nacasaanba inaa idinku guursataan waalmustadcafiina waxaad ku cadaftaa wayuftiikum fii yataama annisaa ama allaahu yuftiikum fiihinnadii hore ku cadaf oo macnuhu waxa uu noqonayaa waalmustadcafiina ay wayuftiikum waxaa kaloo alla idinka jawaabayaa oo xukumkeeda idiin caddaynayaa fi lmustadcafiina kuwii la daciifsaday oo min alwildaani carruurta ah carruurtii la daciifsadee la dulmiyayey een dhaxalka waxba laga siinayna arrinkooda alla waa idin caddaynayaa oo xaqooda siiya ayaa u idin leeyaho ha dulmiina wa an taquumuu lilyataama waxaad usoo qadartaa waya'murukum waya'murukum waxaanu alla idin farayaa an taquumuu inaad u istaagtaan oo u kacdaan lilyataamaa agoomihii bilqisti cadaalad arrinkooda inaa ugu qumtaan oo ugu kacdaan oo waxay mutaysteen dhaxal iyo maal iyo miiraas iyo meherba xaqooda inaad siisaan oo aydaan ka duudsiin alla waxau ihi wamaa tafcaluu waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alla kaana waxa uu ahaaday bihi khayrka caliima kii ogaal badan idinkana abaal marinaya oo kol hadduu og yahay abaalkeedana waa idin siinaya allah waxau ihi wain imra'atun ay wa in khaafat intuu had iyo jeer asmaada ma gashe dee ficlu shardigay gelaysaaye wa in imra'atun ay wa in khaafat hadday ka cabsato imra'atun haweeney khaafad hadday ka baqato min baclihaa odaygeedii ama ninkeedii hadday ka baqato nushuusa santaag iyo kibir hadday uga baqdo oo aslu nashzi ama nushuusga waxaa la yidhaha alirtifaac isa sarraysiin iyo santaag marka waa in khaafad hadday ka baqato imra'atun haweeney khaafad hadday ka baqato min baclihaa odaygeedii nushuusan santaag iyo isa sarraysiin hadday uga baqdo aw icraadan ama jeedsi uu kaba sii jeedsanayo hadday uga baqato falaa junaaxa dembi calayhimaa labada korkooda kama saara odaygii iyo islaantii an yuslixa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdooda sulxan hagaajin inay heshiiyaan oo dee haweenaydii xuquuqday lahayd wax ka mida ay uga tanaasusho in waxa weeyaan ay waxa weeyaan u joogo oo aanay kala tegin waasulxu heshiisiinta ayaana khayrun ka khayr badan dee inay kala tagaan oo kala dhaqaaqaan wa uxdirat waxaa lagu soo xaadiriyey alanfusu nafihi ashuxa bakhayltinimo ayaa lagu soo xaadiriyey macnaha sida bukhligu basharka ugu beeran yahe marnaba aanu inta badan uga badbaadayn sida haalibka ah baa waxaa laga cabiray sidii wax mar walba xaadiroo la jooga waa uxdirat waxaana looga jeedaa yacni dadka waxa lagu dabeeceeyo basharka ku beeran nin walba wuxuu isleeyahay adaala iyo xuquuqdaada inuu ku adkaado unu waxba ka bixin oo xataa xuquuqaha ay kala leeyihiin ninkii iyo haweenaydiisu midna ka kale inuu wax uga tanaasulo nafta waa ku adag tahay laakiin waxaa la barayaa inay wanaagsan tahay tanaasulka in la barto oo qofku uu xuquuqdiisii wax ka mida uu ka tanaasuli karo wauxdirad waxaa lagu soo xaadiriya alanfusu nafa ashuxa bakhayltinimo wain tuxsinuu haddii aada hagaajisaan yacni cishradii iyo dhaqankii haweenka oo watattaquu alla aad kaga baqdaan oo aydaan dulmiin fa ina allaha alla kaana waxa uu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiraa kii xogogaalu ah walan tastatiicuu kari maysaan an tacdiluu inaad u cadaalad samaysaan bayna annisaa'i haweenka dhexdooda waa xaggii xubbiga iyo jacaylka qalbiga iyo jimaaca walow xarastum aada kuba dadaashaani ma kari kartaan haddana arrintaa qalbiga la xidhiidha inaad haweenkii u sintaan ee falaa tamiiluu ha leexanina kulla almayli leexasho dhammaanteed ha wada leexanina oo fatadaruuhaa dabadeed dee aad ka tagtaan taad ka leexateen kalmucallaqati iyadoo sidii wax meel laga soo laalaadiyey oo kale ah oo meelnaba aan ku sugnayn oo laa hiya musawajatun walaa hiya mutallaqa wain tuslixuu haddii aada hagaajisaan dhexdiinna oo watattaquu alle aad ka baqataan fa ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday kafuuraa mid dembi dhaafis badan raxiiman oo addoommadiisa u naxariista wain yatafaraqa haddii ay kala tagaan labadii qofee isqabay ninkii iyo haweenaydiisii haddii ay kala tagaan yuqni allaahu ilaahay waxa uu ka kaafinayaa kullan mid wal oo labadooda ilaahay wuu ka kaafinayaa ay can saaxibihi saaxiibkiisii waa ka kaaftoonsiinayaa oo waa ka maarmayaa min sacatihi ilaahay waa sacnimadiisa iyo hodantinimadiisa ayaanu waxa weeyaan ku kaafinayaa oo hodan uu kaga dhigayaa mid walba macnaha mid walba waxa uu ku kaaftoonsiinayaa waxa weeyaan wuxuu ku kaaftoomo oo ninkiina waxaa laga yaabaa mid ka khayr badanba allah inuu siiyo islaantiina odaygii horeba mid uga wanaagsan allah inuu siiyo ayaa suurowda marka hadday labadii kala dhaqaaqaan mid walba ilaah baa kaafinaya oo deeqtoonsiinaya oo ka kale ka maaransiinaya wain yatafaraqaa haddii ay kala tagaan labadii isqabay yuqni allaahu ilaahay baa kaaftoonsiinaya kullan mid waloo labadooda ka mid a min sacatih ilaahay waasacnimadiisa iyo hodantinimadiisa ayaa uu ku kaaftoonsiinayaa labadaba wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday waasica mid ballaadhan oo deeqdiisu ay waasac tahay xakiiman oo xikmad badan walilaah alla ayuunbay u sugnaadeen maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxa ku sugan alla sow muu odhan wain yatafaraqaa yuqni illaahu kullan min sacatihi hadday kala tagaan mid walba allah hodantinimadiisa iyo deeqihiisa badan ku kaaftoonsiin doona inuu ilaahay deeq iyo waasacnimadiisu ay badan tahay waxaba astaan iyo daliilu ah oo uu qani yahay cid walba kaafin kara dee walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard markaa wax ku culusba ma jiro walilaah alla ayuunbay usugnaadeen maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxa ku suganba walaqad wasaynaa wallaahiyo laqad wasaynaa waxaanu u dardaaranay aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba ay jinsa alkitaab oo kutubtii looga jeedo yacni kuwii kutubta la siiyey towraad iyo injiil iyo kutubihii hore min qablikum idinka hortiin kuwii kutubta la siiyey waxaanu u dardaaranay iyo wa iyaakum idinkaba haddaad mu'miniinta tihiin waxaanu idiin wada dardaaranay an ittaqu llah intu waa tafsiiriye bimacnaa ay oo waa madmuunu lmuusaa bihi wixii la dardaarmay madmuunkiisiibaa ittaqu llah taasaa loo dardaarmay walaqad wasaynaa waxaanu u dardaaranay aladiina kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin iyo wa iyaakum idinkaba an ittaqu llaha ay ittaqu llah ilaahay ka baqa ayaan u dardaarnay kuwii hor iyo kuwii dambaba wain takfuruu haddii aada gaalowdaanna fa ina lilah jalaaludiin asuyuudi waxa uu soo qadarayaa waqulnaa lahum walakum iyaga iyo idinkaba waxaanu idin nidhi wain takfuruu haddii aada gaalowdaan oo diinta laydinku taag waayo fa ina lilah alla ayuunbay usugnaadeen maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxa ku suganba oo macnaha fa ina lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi mulkigan alle ee soo noqnoqday mid walba munaasabad iyo macno gaaray u timid tii hore waa in yatafaraqaa bay ku xidhnay tanna waa in takfuruu haddaad gaalowdaan ilaahay dan iyo muraad idinkama laho idinma baahnee dee cir iyo dhul iyo inta udhaxaysaba isagaa mulkiya makhluuqba ilaahay uma baahno waa ka maarmay haddaa gaalowdaan dee ilaahay wax ku yeeli maysaana idinkaa wax isyeelay haddaa rumaysaanna ilaahay wax ugu tari maysaana idinkaa wax taransaday macnuhu waa sidaa wa kaana allah ilaahay waxa uu ahaaday khaniya mid hodana oo deeqtoomay kaasoo xamiida ay maxmuuda la mahadiyo la ammaano walilaah ilaahay waxa uu sugan iyaduna waxay u timid munaasabadda wa kaana allaahu haniyan xamiida ilaahay mid hodanoo la mahadiyo oo la maamuuso sow ma aha waayo dee walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi waa daliilu lghinaa inuu deeqtoomay oo hodan uu yahay waxaba kuugu daliila dee ciriyo dhuliyo inta udhaxaysaba isagaa mulkiya cidna lama wadaagto walilaah allah ayuunbay usugnaadeen maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxa ku suganba wakafaa billaah ilaahay ayaa kugu filan wakiilaa mid la tala saarto oo arrimaha addoommadu ay u igmadaan ay u dhiibtaan waxa ugu filan alla subxaanahu wa tacaala allah waxa uhi in yasha hadduu rabbi doono yudhibkum waa idin tagsiinaya oo waa idin baabi'inaya ayuhannaasu dadkiiow wayaati waxaanu la imanayaa oo alla keenayaa biaakhariina kuwa kale oo wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum dee haddaad jeedsataan oo xilka diinta aada xambaari weydaan idinka meesha waa laydinka saari oo dad xilkaa qaadi kara ayaa ilaahay idinku bedelan hadduu sidaa doono wa kaana allahu alla waxa uu ahaaday calaa daalika idhaabka iyo tagsiintiina iyo kuwo kale inuu idinku doorsado qadiira kii awooda arrinkaa alla waa awooda oo kuma cusla wamaa dalika cala allahi bicasiiz alla waxau idhi man axadka kaana ahaada yuriidu kii doonaya hawaaba addunyaa adduunyada abaalmarinteeda facinda allahi ilaahay agtiisa waxa ahaaday hawaabu dunyaa adduunyada abaalmarinteeda iyo waalaakhirati aakhira abaalmarinteedaba ruuxa doonaya abaalmarinta adduunyo waa nicmada adduunyo iyo dee caafimaadkeeda iyo cuudkeeda iyo arsaaqadeeda iyo wixii lamid ah ruuxii dheef adduunyo doonayow ilaahay baa haya ta adduunyo iyo ta aakhiro labadaba marka macnaha meesha ku jiraa waxa weeye dee hankaagu yuu hooseyna ha sarreeyo oo dheef adduunyo iyo mid aakhiro labadaba allah hayee wada weydiiso oo hamigaaga iyo hankaagu intaa adduunyada ha dhaafo ha ka sarreeyo wa kaana allahu alla waxa uu ahaaday samiica kii maqal badan basiiraa ee arag badan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow kunuu ahaada qawaamiina kuwa ku istaagid iyo qumid badan oo had iyo jeer ku taagan bilqisti kunuu ahaada qawaamiina kuwa ku qumis badan ama ku istaagid badan oo u istaagaya ama u qumaya in fara badan bilqisti ay bilcadli cadaaladda had iyo jeer kuwa u taagan oo ku qumaya noqda shuhadaa'a waxaad qawaamiina bilqisti ama cadaaladda kuwa ku toosan oo u taagan aada noqotaan shuhadaa'a xaala aada u markhaati furaysaan lilaahi ay liajli illaah ilaahay dartii aada marag iyo markhaatigana u furaysaan walow calaa anfusikum ay walow kaanat ishahaadatu calaa anfusikum halkan khabarkii kaanaad unbaa yaallo oo jaara majruurka calaa anfusikum bacda lowna waxaa la jaray kaana macasmiha waanay badan tahay oo low iyo in dabadeed kaana iyo isamkeedaba in la gooyo oo iltamis walow khaataman min xadiid in khayran fa khayr iyo waxyaabaa la midka ah marka walow calaa anfusikum waxaad usoo qadartaa walow kaanat ishahaadatu haba ahaato markhaatiga iyo shahaadada aada furaysaan calaa anfusikum nafiina korkoodaba ahaato aw ilwaalidayna ama labada waalid korkoodaba ahaato iyo waalaqrabiina kuwa kuu dhowee xigtadaada macnuhu waxa weeye ilaahay dartii maragga u fura xataa haddaad naftaada ku markhaati kacayso oo xataa adiga hadduu xukumku ku soo galo oo naftaada aada maragga ku furayso ku fur adoo naftaada eegayna alla eegaya labadaada waalid hadday soo gashay ama xigtada kuugu dhow ilaahay dartii marag iyo markhaatiga u fur alla waxau ihi in yakun haniya ay in yakun ilmashhuudu calayhi aw ilmashhuudu lahu labadaba way ixtimaashabaa culimadu yidhaahdeen hadduu ahaaday ka loo markhaati furayaa amase laguba markhaati furayaa haniyan mid hodan ah aw faqiiran ama caydha fallaahu alle ayaa awlaa u xaqnimo badan bihimaa labadooda cid walba allaa ka xigoo uga mudan oo uga xaqnimo badan macnuhu waxa weeyaan xataa ciddan markhaatiga lagu furayaa hadday hodan tahay hodantinimo ha ugu habranina oo ninkii xoolaa lahaa ha odhanine markhaatiga ku fura waxaan isaga saarayn oon lagu lahayna ha ku furinoo ha odhanina kollay wuu heli karayaa laakiin xaqu siduu yahay uun mara sidoo kale hadduu yahay caydh kan markhaatiga lagu furayaa amase loo furayaa caydhnimo iyo baahi uu qabo ha ugu danaynin oo ha ugu dabcina ee dar ilaahay maragga siduu yahay wejigiisa saxda a mariya fallaahu awlaa bihimaana macnaheedu waxa weeye hadduu hodan yahay iyo hadduu caydh yahayba cid walba allaa uga dhow oo uga naxariis badan oo dantooda uga aqoon badan wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuuna marka wuxuu doono ha noqdee maragga halkiisa mari oo ha ka duwin in yakun hadduu ahaaday ka lagu markhaati kacaya ama loo markhaati furaya haniyan hodan aw faqiiran ama mid caydhoo baahan hee fallaahu alle ayaa awlaa u xaqnimo badan bihimaa labadoodaba labadooda cid walba allaa ka xigoo uga dhow ee alla eego iyaga waxba ha eegina falaa tattabicu lhawaa haddaba hawadiina ha raacina an tacdiluu lian tacdiluu yacnii inaad leexataan darteeda hawada ha u raacina ama an tacdiluu karaahata an tacdiluu nicis aad nacaysaan inaad cadaalad fashaan darteed hawadiinna haw raacina oo an tacdiluudan ayaa min alcadli ah ama min alcuduul min alcadli haddii la yidhaha dee waa cadaalad falkii min alcuduul haddii la yidhaahna waa leexashadii iyo xaqoo laga baydho marka macnuhu waxa uu noqonayaa falaa tattabicu lhawaa hawadiinna haw raacina an tacdiluu haddii cuduulkii leexashada yacni laga macneeyo dee lian tacdiluu inaad leexataan oo xaqii ka baydhaan darteed hawadiinna haw raacina ama an tacdiluu cadligii haddii laga macneeyo karaahata an tacdiluu idinkoo nacaya inaad cadaalad fashaan darteed hawadiinna haw raacina wain talwuu haddii aada leexisaan markhaatiga aw tucriduu ama aad ka jeedsataan macnaha waa haddaad leexisaan oo maraggii marinku lahaa aydaan marine ka dudaan oo markhaati beenaale iyo wax lamida aada furtaan aw tucriduu ama aad kaba jeedsataan oo maraggiiba inaad furtaan aad diidaan ilaan kol haddii marag laguu qabsado dee waa waajib inaad furto inaad diidda ma aha walaa taktumu shahaada waman yaktumha fa inahu aatimun qalbu anigu furi maayo dee lama ogola xaqa waa inaad marto marka wain talwuu haddaad leexisaan maraggii iyo markhaatigii oo ka dudaan xaqii halkuu lahaa aw tucriduu ama aad kaba jeedsataan oo diidaanba inaad maragga furtaan fa ina allaha alla kaana waxa waaday bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan khabiira kii xogogaalo ah yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow aaminuu rumeeya waabay rumeeyeena rumeeya waa maxay waa bimacna athabaati waziyaada oo waxay culimmadu yidhaahdaan qofku shay uu samaynayo samee haddii la yidhaahdo waa ku sugnow oo ziyaadsa macnuhu sida ihdina siraata almustaqiim oo ragcad walba inakoo hanuunsan haddana ihdinaa macnaha waa allahayow nagu sug oo noo ziyaadi marka yaa ayuha aladiina aamanuu markaa qofku inuu wuxuu haysta dee weydiisto ama wuxuu samaynayaba la amro ayaa macnaheedu yahay athabaatu waziyaada haddaba yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow aaminuu rumeeya iimaankiina ku sugnaadoo ziyaadsada billaahi alla rumeeya iyo wa rasuuli rasuulkiisa iyo walkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kitaabkaasoo nazala uu kusoo dejiyey rabbi calaa rasuulihi rasuulkiisii moxameda uu kusoo dejiyey iyo walkitaabi kitaabkii alladii kitaabkaasoo anzala uu kusoo dejiyey min qablu ay min qabli lqur'aan qur-aanka hortii kitaabkuu rasuulkiisa kusoo dejiyey qur-aanka ahaa iyo kutubtuu hortii soo dejiyey ee towraad iyo injiil iyo zabuur iyo kuwii la midka ahaa dhammaantood wada rumeeya waman axadka yakfur ka gaalooba billaahi alleh iyo wa malaa'ikatii malaa'igtiisa iyo wa kutubii kutubtiisa iyo wa rusulii rusushiisa iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe faqad dalla alele dhab ahaan buu hallaabay kaasi dalaalan hallow hallowga oo baciidaa fog ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma kafaruu haddana gaaloobay uma aamanuu haddana dabadeed rumeeyey uma kafaruu haddana gaaloobay uma isdaaduu haddana intaa dabadeed kororhsaday kufraa gaalnimo kororhsaday lam yakun illaah ilaahay ma ahaa nin liyakfira kii u dembi dhaafaya lahum iyaga walaa liyahdiyahum kii ku hanuuninayana rabbi ma ahaa nin sabiila wadda ay xaqa ku gaadhaan waxaa la yidhi markaa lam yakun illaahu liyakfira lahum waxaa loo yidhi waayo suma isdaaduu kufran waa istamaruu cala alkufri xata algargara gaalnimay ku sugnaadeen ilaa geeridii soo gaadhay markaa loo dembi dhaafi maayo laakiin qabla algargara hadday toobad keenaan dee waa laga aqbali lahaa alla waxau ihi bashir u bushaaree nebi moxamedow almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ah waxaad ugu bushaaraysaa biana lahum inuu usugnaaday cadaaban cadaab cadaabka waa liimanay muuliman xanuujinaya aladiina munaafiqiintaasoo yatakhiduuna alkaafiriina gaalada ka yeelanaya awliyaaa sokeeye iyo saaxiib min duuni almu'miniina mu'miniinta sokadood ayabtaguuna ma waxay ka doonayaan cindahum gaalada agtooda alcizata sharaf iyo cizi miya ay ka doonayaan fa ina alcizata waayo cizada sharafta iyo awooddu lilaahi allah ayay u sugnaatay jamiican xaalay tahay dhammaanteed halkaa waxaa laga qaadanayaa gaal sokeeye laga dhigtaa waa sifo munaafiqe sifo mu'min ma aha marka gaal loo sacabatumo ama sokeeye iyo saaxiib laga samaysto iyo munaafiqnimo ma kala foga iska ilaali gaal inaad soo dhawaysato waxaana rabbi uu tilmaamay dadka dadka mu'miniinta ah qaarkood waxaa laga yaabaa waxay ku dagmayaan ama ku lugo-ayaan muslimiinta qaarkood ee gaalo u daba cararayaan cizi iyo sharaf ka hel awood iyo waxa weeyaan khalabo ka hel marka allah wuxuu tilmaamayaa ciza dhammaanteed allah iska leh markaa ruuxa muuminkii cize hadduu doonayo ilaah baa cizayna allaha casiiska aha ateeco wlilahi اlcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walakina almunaafiqiina laa yaclamuun faman yurid اlciza falyuطic اlcasiiz cize ruuxii doonaa allaha casiiska aha ateeco allah waxau uhi waqad nazla ilaahay waa soo dejiyo calaykum korkiina waxa uu ku soo dejiyey fi lkitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa alla waxa uu ku soo dejiyey an idaa samictum haddii aada maqashaan aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa oo yukfaru lagu gaaloobayo bihaa aayaadka oo wayustahzaw lagu jeesjeesayo bihaa aayaadka lagu jeesjeesayo falaa taqcuduu ha fadhiisanina macahum iyaga la jirkooda kuwa aayaadka rabbi ku gaaloobaya ee dheeldheelka ka dhiganaya ha la fadhiisanina xataa yakhuuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiisin war warka oo hayri ay hayra xadiisi alkufri waalistihzaa warkii gaalnimada iyo jees-jeeska aan ahayn sida jamalka uu futuuxaadka kusoo qadarayo hayrihi ay hayri xadiisi alkufri waalistihzaa'i alla waxau ihi innakum idinku idan haddaad la fadhiisataan kuwa gaalnimada iyo dheeldheelka aayaadka alle ka dhiganaya midluhum dee iyagaad la mid tihiin innakum idinku idan haddaad la fadhiisataan midluhum iyagoo kalaad ahaateen waayo dee alridaa bilkufri kufrun gaalnimo in raalli laga noqdaa iyadaa gaalnimo ah waalraadi bilficli ka faacilihi ficilka xun ka raallida ka ah ee sacabka u tumayaana ka samaynayuu la siman yahay marka dee haddaydaan raalli ka ahayn ka dheeraadoo ka dhaqaaqa meesha aayaadka rabbi lagaga gaaloobayo ee dheeldheelka laga dhiganayo aysarku waxa uu tafsiirka hoose ku odhanayaa wqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha waxaa la ishaarayaa aayaddii suurat lancaam ee waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna waayo aayaddaas maki bay ahayd oo cahdigii maka ayay soo degtay aayaddanna waa madani o dee waa ka dambeysay marka waxaa la ishaarayaa oo laleeyahay qur-aanka ilaahay wuxuu ku soo dejiyey waa hadalkuu alla yidhi hore usoo deg taqcud bacda dikra maca alqowmi alaalimiin allah waxa uu ku yidhi aayaddaa aayaddan ka horreysee la ishaarayo haddaad aragta nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaatabowba kuwa aayaadka yaga dhex dabaalanaya beentiya baatilka ku dhex dabaalanaya isaga jeedso ilaa ay war kala galaan haddii shaydaanku ilowsiiyana markaad xasuusato dabadeed dib dambe kuwaa hawla sii fadhiin marka waa aadaab lagu edbiyey markay maka joogeen in meesha gaalnimo iyo sukhriyo lagu hayo inaanay u dhowaan oo ay ka dheeraadaan taasaa la tilmaamaya alla waxa uhi waqad nazla ilaahay waxa uu kusoo dejiyey calaykum korkiina fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa waxa uu idinku soo dejiyey waa aayaddaa suurat lancaame an idaa samictum haddii aada maqashaan aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa haddii aada maqashaan yukfaru xaal laga gaaloobayo bihaa aayaadka oo wayustahza-u lagu jeesjeesayo bihaa aayaadka falaa taqcuduu ha fadhiisanina macahum kuwaa la jirkooda ha la fadhiisanina xataa yakhuuduu ilaa ay dhex gelayaan fii xadiidin war warka oo hayri ay hayri xadiidi alkufri waalistihzaa warka gaalnimada iyo jees-jeeska midaan ahayn oo kale intay ka gelayaan ay kan hayaan haw dhowaanina oo ha la fadhiisanina marka halkaa waxaa laga fahmayaa meesha gaalnimo iyo dheeldheel iyo macaasi iyo bidco iyo baadi lagu camirayo isaga dheero ha u dhowaan haddaad iska dhex fadhido meel ilaahay lagu caasiyayo dee dembigii waxbaad ku leedahay waxaa loo ogol yihuun qofka ugu gala inuu wanaagga faro xumahana u diido dabeed uu ka soo baxo laakiin inaad iska dhex fadhidood sacabka la tunto dee waxaa halkaa ka dhacaya waad la wadaagto kama duwanid alla waxau ihi innakum idinku idan haddaad la fadhiisataan oo sidaa samaysaan mithluhum iyagoo kala ahaateen meelaha muusiga iyo heesaha iyo macaasida lagu sameeyo ayaa soo hoosgelaya meel kastoo dembi ka socdo ka dheerow oo ha u dhowaanin inaad wanaagu sheegaysa mooyaane alla waxaa wuri ina allaha alle jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta wuu kulminayaa iyo walkaafiriina gaaladaba fii jahannama jahannama dhexdeeda ayuu ku kulminayaa jamiican xaalayihin dhammaantood aladiina kuwaasoo waa munaafiqiintae yatarabasuuna idinla sugaya bikum idinka ay idawaa'ira balaayooyinka wareegayay idinla sugayaan oo fain kaana hadduu ahaada lakum idinka fatxun furasho iyo guuli hadday idiin sugnaato min allah ilaahay xaggiisa ay idinka sugnaato qaaluu waxay odhanayaan munaafiqiintaasi alam nakun miyaanaan ahayn macakum idinka la jirkiina dee waxaa hesheen wax naga siiya wain kaana hadduu ahaado lilkaafiriina kuwa gaaladaana nasiibun qayb qayb hadday guusha ku yeeshaan gaaladuna qaaluu waxay ku odhanayaan munaafiqiintu alam nastaxwid oo miyaanaan idinka gacan sarrayn calaykum idinka korkiina gaaladiyay oo wanamnacakum aanaan idiin diidin min almu'miniina xagga mu'miniintana miyaanaan idinka mancin oonaan annaku idinku guntan oo in laydin laayo aanaan idiin diidin miyaanaan abaal hore idinku lahayn gaaladii bay ka odhanayaan dee wax iyagana siiya marka qolo walba waa waxaad hesheen waanu idinla leenahay waa munaafiq dee dulwajayn o qolo walba odhanaya idinkaanu nahay faallaahu alle ayaa yaxkumu kala xukumaya baynakum dhexdiina yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walan yajcala allah ilaahay u yeeli maayo lilkaafiriina gaalada u yeeli maayo oo cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ugu yeeli maayo sabiilaa waddo ay ku dabargooyaan ama kaga libin helaan ilaahay u yeeli maayo oo haddaad istidhaahdo sowtan mu'miniinta maanta laga gacan sarreeyo waa markay iyagu dambaabaan ama diintooda ka durkaan laakiin iimaanka hadday ka dhabeeyaan oo si dhaba ugu dhaqmaan diintooda suurtagal ma aha inuu gaal ka sarreeyo iyagaa libinta helaya laakiin kolkay dambaabaan uunbay dulloobayaan waayo dee nebi moxamed oo nool waataynu aali cimraan waxa weeyaan khaswadii uxud ku soo maray dembigii saxaabada ka dhacay wixii ka dhacay ee waxa weeyaan jab iyo haziime ahaa dee maxaad u malayn wax ka weynah allah waxau uhi ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiintii yukhaadicuuna allaha ilaahay bay dhagrayaan walxaal huwa allana khaadicuhum iyaga uu dhagrayo ilaahay bay dhagrayaan oy doonayaan inay shirqoolaan ama ay khiyaamo iyo wax yacni ay sameeyaan oo khiyaamadoodu waxa weeyi iyagoo uurka gaalo ka ah dee inay afka baarkiisiina mu'miniin baanu nahay marka caqlixumadooda waxay isleeyihiin ilaahay baad sidaa ku khaldi kartaan ama ku dhagraysaan oo dee adduunyadaba dhiiggiina iyo maalkiina sidaa loo dhowree loo daayey ayaad aakhirana janno ugu helaysaan laakiin dhagarta ilaahay udhigaa ka daran oo adduunyada haddii ay is yidhaahdeen waad nabad gasheen aakhiraa lagaga goynayaa ina almunaafiqiina markaa khidaaca iyo makriga iyo kaydka iyo waxaa la yidhaha waa asifaat lmuqayada waa sifaatka ku qaydan cidda samaysa uun alla inuu ku sameeyo oo min baabi almuqaabalati walmujaazaa oo macnaha ciddii dhagar iyo makri samaysa ku ka daran baa alla ku samaynaya waana jazaan wifaaqan waana sifatu kamaal laakiin si iskeed u mudlaq oo u madax bannaan looguma sifeeyo alleh magacna loogagama dhigo oo waxa weeyaan taasi naqsi bay noqonaysaa allah waxau uhi ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiintii yukhaadicuuna allaha ilaahay bay dhagrayaan wahuwa allana khaadicuhum iyaga ayuu dhagrayaa oo dhagartay dhigayaan tu ka daran buu u dhigayaa waidaa qaamuu markay u kacaan munaafiqiintu ila salaati salaada xaggeeda markay u kacaan qaamuu way kacayaan kusaalaha xaala ayiin kuwa caajisoo wahsanaya kuwaasoo yuraa-uuna istusinaya annaasa dadka istusaya oo weliba waxay isku soo qaadayaanba iyagoo culus waa ha laydin arko walaa yadkuruuna allaha ilaahayna xusi maayaan ilaa qaliilan ay ilaa dikran qaliilan xus yar mooyaane ama ilaa zamaanan qaliilan wakti yar mooyaane wax badan alla xusi maayaan laakiin mu'miniintu yadkuruuna allaha kaiiran allah waxau yihi mudabdabiina xaal ay yihiin munaafiqiintu kuwa la celceliyey bayna dalika ay bayna alkufri waaliimaan gaalnimo iyo iimaan dhexdood kuwa la celceliyey xaalay yihiin oo kolna xagga u kacaya kolna xaggaa u kacaya laa ilaaha ulaa laa mansuubiina xaal ay yihiin kuwa aan loo aanaynayn oon loo nisbaynayn ilaa haaulaa'i kuwa xaggooda waa mu'miniinte walaa mansuubiina iyo xaalay yihiin kuwa aan loo nisbaynayn ilaa haaulaa'i kuwa xaggooda waa gaaladee meel dhexay ku dhinteen oo kuwa iyo kuwan midna loo nisbayn maayo waman yudlil illaahu ilaahay ruuxa u halleeyo falan tajida u heli maysid lahu isaga sabiilaa wadda uu ku hanuuno yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tattakiduu ha ka yeelanina alkaafiriina kuwa gaalada awliyaaa sokeeye iyo saaxiiba ka dhiganina min duuni lmu'miniin mu'miniinta sokadood aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alle calaykum korkiina aada ugu yeeshaan sultaanan xujo xujadoo mubiinan ay bayinan cad macnaha xujo caduu rabbi idinku cadaabo ama cadowga idinku diro ma yacni ma taasaad korkiina ku yeelanaysaan inay timaado xujo cad oo bannayso cadaabkiina iyo cadow in laydinku diro taa weeyaan macnuhu marka waxaa laga qaadanayaa muwaalaatu lkaafiriin tusabibu alcadaaba wa tasliid alcaduwi cala almu'miniin gaal sokeeye laga dhigto ayaa sababa cadaab iyo waxa weeyaan cadowkaa xoog weyn in lagugu salido lagugu diro waa sida maanta dadka muslimiinta a haysata alla waxau uhi ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ahi fi darki dabaqa yacni dabaqada alasfali ugu hooseysa ayaa ay ku sugan yihiin oo min annaari naarta ka mid ah naarta waxaa la yidhi waa darakaad dabaqyo kala hooseeya oo siday u kala hooseeyaan u kala kulul sida jannadu ay u tahay darajaad kala sarreeya oo siday u kala sarrayso u kala wanaagsan munaafiqiinta waxaa looga hoos mariya gaalada gaalka gaalnimadiisu waa caddahay iyo cadaawadiisuba laakiin munaafiqu inkaari ku dhacday isagoo kula tukanaya kula soomaya masaajidka kula jooga ayuu safka islaamka gudaha ka duminayaa oo khalkhal iyo khilaaf u abuurayaa oo diinta uu kala dagaalamayaa xagga daakhilka iyo gudaha marka iyamaa dhibaato badan cadow cadaawadiisu ay ku caddaho bannaanka jooga iyo cadow kugu dhex jiro oonad iska arkayn dee waxaa dhibaato badan ka kuu qarsoon sidaasaa munaafiq u noqday mid ka hooseeya gaalka xagga cadaabka iyo cuquubada alla waxau ihi ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiintii fi darki dabaqada alasfali ugu hooseysa oo min annaari naarta ka mida ayaa ay ku sugan yihiin yacni waa salka ugu hooseeya naarta ayaa ay gelayaan walan tajida una heli maysid lahum iyaga nasiiraa wax u heliya ila aladiina kuwii mooyaane taabuu ka toobad keenay nifaaqa iyo gaalnimada oo wa aslaxuu hagaajiye waxay xumeeyeen oo wactasamuu cuskaday billaahi alleh oo wa akhlasuu u badhax tiray diinahum diinkooda iyo taacadooda lilaahi alla u badhax tiray kuwaa mooyaane oo fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniina mu'miniinta la jirkooday ahaadeen oo wasawfa yu'ti illaah ilaahayna waxa uu siin doonaa almu'miniina kuwa mu'miniinta ah ajran abaal buu siin doonaa abaalkaas oo cadiiman weyn ma yafcalu allaahu ilaahay muxuu ku falayaa bicadaabikum cadaabkiina maadu markaa waa istifhaamiyo ama maa yafcalu allaahu ilaahay waxba ku fali maayo bicadaabikum cadaabkiina markaana waa naafiyo labadaba saalix bay u tahay maa yafcalu allaahu haddii istifaamiye laga dhigana waa istifhaam inkaari o bimacna nafyi marka mu-adaha kama yacni waxay isugu soo ururayaanun labada macnaba nafyi oo maa yafcalu llaahu jalaaleynku waxau odhanayaa istifhaamtu waa bimacna nafyi o ay laa yucadibukum marka haddaad istifhaam tidhaahdana waa macno nafyi-un haddaad nafyi toostee tidhaahdana waaba naafiyo macnahoodu waa isku imanayaawun maa yafcalu allaahu ilaahay muxuu ku falayaa waxba ku fali maaye bicadaabikum cadaabkiina alla muxuu ku falayaa in shakartum haddaad ilaahay u mahadnaqdaan oo wa aamantum alle aada rumaysaan wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday shaakiraa kii u shukri naqaya ee addoonkiisa uga abaalgudaya wanaagga u sameeyo oo camal yar oo uu falay abaal weyn oo daa'ima oon weligii duugoobayn ugu deeqaya wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday shaakira kii shukriyaya ee addoonkiisa wanaagga uga shukri naqaya caliima ee ogaal badan wallahu aclam